saqdi dhexe ee xalay waxaa duleedka degmada luuq ee gobolka gadow lagu dilay qarax miino taliyihii nabad sugidda dowladda soomaaliya u qaabilsanaa gobolka gedo gaashaanle dhexe cabdiraxmaan cabdulaahi bakaar kooke waxaana ka hadlay maamulka degmada luuq ee gobolka gedo iyadoo mas-uuliyiinta jubbaland si adagna ay uga hadleen dilkaasi waxaana ay sheegeen in baaritaano dhab ah lagu samaynayo sababta keentay dilka taliyihii nabad sugidda ee gobolka gedo wariyaha v o a kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warbixinta noo soo diray
qaraxan uu ku geeriyooday taliyihii nabad sugidda ee gobolka gado ee dowladda soomaaliya u qaabilsanaa gaashaanla dhexe cabdiraxmaan cabdulaahi bakaal kooke ayaa waxauu ka dhacay duleedka degmada luuq ee gobolka gado xilli uu ku wajahnaa degmada doolow ee gobolka gado qaar ka mida mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo sidoo kale kan gobolka gado ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weerarkaasi lagu dilay allah u naxariistee taliyihii nabad sugidda ee dowladda soomaaliya ee gobolka gado cali kadiye maxamed gudoomiyaha degmada luuq ee gobolka gado ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u waxaana uu sheegay v o a in qaraxa lala egtay gaarigii uu saarnaa taliyaha nisa ee gobolka gado islamar ahaantaana uu goobta ku geeriyooday sida uu sheegay gudoomiyaha degmada luuq ee gobolka gado saaka waxaa dhacday geeri xanuun badan xaqiiqada tiiraanyamada dee kolley qadarka ilaahay baana dhacday geeridii qofkan baa dhimanaya waxaa habryahanba shaqa maalmeedkiisii iyo hawlihiisi shaqo oo mas-uuliyadda uu ogahayay gobolka ku jiray taliya cabdiraxmaan makaal kooko taliyaha wuxuu soo gaaray degmada luuq isaga oo howlo shaqo u yimid muddo saddex beri oo nala joogay dabcan shaqooyinkii howlihiisina maxaa dhihi jiray buu isaga jiray kadib safar unbaa kusoo boogay isaga u khaas khaas u ahaa oo isaga maxaa dhihi jiray uu gooni u ahaa u qarsoonaa safarkaasuu loo baxay dabcan dee nimankan dhagarqabayaasha meel walbay taagan yihiin qarax iyo dhibaatada dadka ummadda soomaaliyeed bay ku hayaan ee umana horeyso geerida maxaa dhihi jiray qofkas mas-uul ah oo ay beegsadaanna naguma horeyso dawaamizuuliin badan bay horey uga beegsadeen ee shaqadii isaga ku jira ee safarkii ku jira markuu ka ambabaxay magaalada luuq meel adigu ilaa afar kilomitr saddex kilomitr aqabi bandhaho u jirta yaa qarax kala kacay saqda dhexe xalay uu ka baxay magaalada meeshaas asaga ku geeriyooday sargaal kaloo asaga la socdayna ku dhaawacmay ciidankiina dhaawacyo soo gaareen sidoo kale gudoomiyaha degmada luuq ee gobolka gado cali kadiye maxamed ayaan wax ka weydiinay sababta keentay xilligan in weerar miino ahi lagu qaado ama lagu dilo taliyihii nabad sugidda ee gobolka gado dowladda soomaaliya u qaabilsanaa xilli howlo shaqo oo u joogay degmada luuq ee gobolka gado iyo waxa uu ka yaqaano shakhsiyadda taliyihii nabad sugidda ee gobolkaasi waayo walaalow bakaal horta qadarka unbaa hadda xilligan kusoo beegtay laakiin qarax ay shabaab u dhigaan kow maahan dhowr jeer hore hadda kahor qolayo saas oo kale aniga laftiga aan kamid ahay oo la socday waktiga asaga uu hogaaminayay qarax noo dhigeen ilaahay yaa naga badbaadiyey xilligaasna qaraxaas aniga iskusiin gaariga anayaan weli oo asaga uu lahaabaa maxaa dhihi jiray oo gacantiisa asaga uu wadan jiray buu ahaa qaraxa uu la kacay dee adigu way og yihiin ciddaa maxaa dhihi jiray gobolka ay kasoo geli la yihiin gaal wuxuu ahaa nin aad u aad adag nin karti leh nin ku filan gobolka gado nin cadowga maxaa dhihi jiray ay kasoo holin waayeen gobolka gado marka waxaa keenay waa halka albaab oo islahaayaan haddii maxaa dhihi jiray ayagu waa sida fakerayaan haddaad idaafisaan gobolka waad aadi kartaan ama waxbaad ka qabsan kartaan isleeyihin laakiin ma noqonayso taariyo weeye maamulka jubbaland ayaa dhankiisa ka hadlay dilka qaraxa loo adeegsaday ee lagu dilay taliyihii nabad sugidda ee gobolka gado gaashaanla dhexe cabdiraxmaan cabdulaahi bakaal kooke waxaana v o a la hadlay wasiirka wasaaradda amniga jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal waxaana uu sheegay in ay baaritaano dhab ahi ku samayn doonaan dilka allah u naxariistee taliyihii nabad sugidda ee gobolkaasi gado u qaabilsanaa dowladda soomaaliya waa mahadsantahay aadan kismaayo haddee nin sarkaal oo dowladda federaal ka tirsan oo qaran ah oo amniga gobolka u xilsaaran buu ahaa waxaan ka rajaynaynaa mansabka uu leeyahay in lagu maamuuso special weliba ciidanka nabad sugudda inay ku maamusaan mansabka ninka uu leeyahay ee la ogaado baaritaan la sameeyo shilka suu u dhacay la ogaado goobta la tago qodobkaasna waxa weeye qodobka labaad weeye qodobka saddexaad waxaan aad u dareemaynaa maxaan ku dhaha arrintaas inay shirqool tahay muddo badanna ninkaa la daba socday waana baari doonaa insha allahu dowlad goboleedkana way baari doonaan dowladda federaalkana way baari doonaan cidda arrintaa ka dambaysayna tuhuumo badan waa haynaa laakiin kama hordhacayno insha allah waa mahadsantah waa tahay wasiir waxaa tiri tuhun baa jira yaad uga shakisan tihiin in weerarkan ay ka dambeeyeen runtii barnaamijka barnaamij shirqool ah oo la farsameeyey oo maxaan ku dhaha gacmo badan ku jiraan oo maxaan ku idhahdaye kursiga uu ku fadhiyey ninka loogu xiray qaraxa loogu xiray asaga iyo darawalka keliya ay wax ku noqdeen ciidanka kor saarna aan waxba gaarin waad garan kartaa marka maxaan ku dhaha qaabka qaraxyada loo isticmaalo ama qaabka ciidannimo aad baan u fahmi karnaa waxa maaragtay muxuu ahaye qaabkaas oo kale saa u shaqeeya waa qaabab shirqool ah oo loogu talagalay marka baaritaan baan ku samayn doonaa annagoo la kaashanayno ciidamada nabadgubidda qaranka iyo cid kasta oo maaragtay muxuu ahaye barnaamijkaas muxuu ahaye wax ka qaban karta annagoo la kaashanayno waan baaraynaa laakiin hadda ma ka hor dhacahay waa tahay laakiin waa informationna iyo tugun wuu jiraa laakiin kama hor dhacaya hadda inaan ka hor dhaca ma rabo waa tahay waxaan ognahay in sargaalkaas uu dagaal kula jiray al-shabaab oo meelo badan oo gobol ka mida ay dagaala ka dhaceen marka yaad farta ku fiiqaysaan oo isleedihiin dilka taliyaha way ka dambeeyeen annaga shabaab dil baa naga dhexeeyo dagaal baa naga dhexeeyo waxba isu hambayn mayno laakiin waxaan tuhumaynaa gacmo kale inay meesha ku jiraan wayna soo bixi doonaan insha allah gartay mana ka hadli doona ilaa aan cadayno oo sida hadda media aan uga hadlahayo aan uga hadlo oon caddeeyno ma ka harayno cid kastoo arrintaanla ku yeelato waa mahadsan tahay aadan kismaayo dowladdii farmaajo ayaa bakaal kooke u soo magacowday gobolkaasi in uu noqdo taliyaha nabad sugidda ee gobolka gado isagoona muddo dheer gobolkaasi maamulayay dhanka ammaanka balse xalay sakdi dhexe xilli uu ka sii ambabaxaya degmada luuq ayaa qarax lala eegtay isagoo ku wajahnaa degmada doolow ee gobolka gado aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo